ardayda wax ka dhigta dugsiyada degmada kismaayo gaar ahaan kuwa dhigta fasalka labiyo tobnaad ee dugsi sare iyo fasalka sideedaad ee dugsi dhexe ayaa ku jira diyaargarow ku aadan imtixaanka shahaadiga ee sana dugsiyeedka laba kun saddex iyo labaatan laba kun afar iyo labaatan kaas oo la rajeynayo in dhowaan la qaado ardayda dhigta iskuulka axmed binu xambal ee magaalada kismaayo oo ka warbixiyey sida imtixaanka isugu diyaariyeen ayaa sheegay in si wanaagsan imtixaanka sanadkan ay isugu diyaariyeen ayna rajeynayaan natiijooyin wanaagsan wallaahi horta waa su-aal wanaagsan yacnii markii la fiiriyo maanta ardaydeena shahaadiga iskuulkeen axmed binu xambal si fiican ayaan ugu diyaargarownay imtixaanka yani ardayda dadaalkooda markii la fiiriyo iyo yani qaabkay u dhaqmayaan maasha alla si fiican si wanaagsan ay u dhargelin wallaahi sida magaalada kismaayo iyo jubbalandba looga bartay iskuulkeenna wuxuu yahay iskuullada kaalmaha hore ka gala imtixaanaadka shahaadiga ah ee dowladda ay qabanayso insha allah sidaan filayn insha allah waddada hore inaan ku socona rajo diyaargarowga hadda aan filanayno ama annaga aan wadno waa mid aad u sarreeya sida annagana aan rajaynaynana waxaa isleynahay kolley meesha ugu fiicneed aad maraysaan xagga diyaargar kolley cid walba oo exaam galaysa waxay rajaysaa meel sare ama inay meel un ka soo muuqato ama nambarada hore ha ahaato saas darteed annaga rajadeennuna waxay tahay in aan ka soo muuqanno lambarka koowaad ama lambarada u saraysa waxaan halkaan ka salaamayaa dhammaan wasaaradda waxbarashada iyo iskuulkeena axbin xambal waxaan hadda ku jirnaa sanad dugsiyeedka imtixaanka aan geli rabno mar dhow insha allah waxaan sugaynaa kaalimo faraxsan waxaan ku faraxno aqoonteena intaan inka badanbo dadaal wuuna sugayaa insha allah waxaan sugaynaa waxaan ku faraxno oo aan ku qanacno wallaahi qof bilaadanka horta shaksi ardayda dhanka ma wada hadli kara anaa iska hadli karo shaksi ahaan markay adi tahay imtixaan la gelaayo maadooyinka ugu horeeyo maadada ugu horeysa ama labada ugu horeeyo habeen walba midaa aqrinay subaxi mid habeen inkastoo aan gabdhanahan howl aa qabanno waxaa waaye halhalaa loo diyaarinaa marka maxaan dhahay waxaan sidoo kale aad isugu diyaarinaynaa inaan imtixaanka ka gaarno kaalin fiican oo aan galno kaalmaha ugu horeeyo niga filishadeeda waxaan yani maadaama aanay arday wax soo diyaariye oo juhdi badan bixiye waxaan filanayaa inaan keeni doono darajooyin ee waalidiinteeda ku farxa maamulaha iskuulka axmed binu xambal badrudiin salaad cabdulaahi ayaa dhankiisa ka hadlay sida ka iskuul ahaan ay sanadkani ugu diyaargaroobeen imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare iyo dugsiga dhexe okay waa su-aal fiican dabcan sana dugsiyeedkan hadda ayaa hadda gabagaba noosii ah marka si aad u wanaagsan oo qurux badan baan isugu diyaarinay ardada manhajka waa loo dhameeyey sanadkan muraajacadiina hadda mataqaanaa meelihii ugu dambeeyaa la marayaa kadib bisha sideedeedana waxaa iyadana loo dareeri doonaa imtixaankii standard eight ee shahaadiga ahaa ay hogaaminaysay wasaaradda waxbarashada jubbaland heer maamul goboleeda kadib bacdal ciidna waxaa loo dareeri doonaa imtixaankii oo isagana finalka ahaa oo foonfoorada ay hogaaminaysay wasaaradda mataqaanaa waxbarashada federaalka ah dowladda dhexe marka sidaasaan ugu wada diyaarsannahay dhammaan inaan sana dugsiyeedka ku sagootino imtixaanaadkaas kala horhoreeya imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad oo ay sanad waliba qaado wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland iyo imtixaanka shahaadiga ee fasalka labiyo tobnaad ee dugsi sare oo ay qaado wasaaradda waxbarashada heer federaal ayaa la rajeynayaa in maalmaha soo socda ay furmaan